You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
wuxuu ahaa een, hay-adda b d r c bishiiba waxay marar u yeedhaa qof aqoon-yahana oo ama siyaasiya ama ee, kasoo shaqeeyey ee, hay-adaha adduunka oo waaweyn oo een, loogu yeero inuu balwarbixin kasoo jeediyo xaaladaha soomaaliya ee socda dhanka siyaasadda ama dhaqaalaha ama eh, xaaladaha mujtamaca uu ku sugan yahay guud ahaanba wadciga eh, eh, jamhuuriyadda soomaaliya eh, rag badan baa ka qayb galay oo aada adduunka looga yaqaano bishiiba mar kii ugu dambeeyey waxay wasiirkii hore oo maaliyadda xuseen xalane een, waxa uu ka hadlay arrimaha eh, federalismka ama xukun baahiska eh, ama ha- hanaanka dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe shirkaas wuxuu ahaa shir aada iyo aada u xiiso badan oo dad badan oo aqoon-yahanana kasoo qeyb galeen Eh, run ahaantiina wasiirku wuxuu ahaa nin xoogaala oo soo shaqeeyey oo ama hay-adaha adduunka kasoo shaqeeyey ama dowladda soomaaliyeed kasoo shaqeeyey Eh, shir aada faa'iido u weyn oo waxyaalo badan oo mugdi ku jira qeexay ayuu ahaa waa gartay Eh, marka xaaladda marka la eego maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka xilligan hadda la jooga u dhexeeya eh, maxaa lagu qiyaasi karaa maxaase lagu tilmaama ama looga hadla kulanka Eh, arrimahaas kulanka waa looga hadlay laakiin aniga bareerahayga dee haddaad i weydiisay een, waxa weeye waad og tahay oo waxa dalka ka taagan dowlad goboleedyada dowlad goboleedyadii intii intii badnayd ma shaqaynayaan waad ogeyd wixii ka dhacay eh, eh, south west ama magaalada baydhabo waad ogeyd xaaladda eh, ay ku sugan tahay ama ku sugnayd galmudug oo kala tag iyo kala carar iyo hadeer in dib loo yeyeelo oo dadkii dib heshiisiin loo sameeyo awalba qardasi qardajeexaa lagu sameeyey dowladii xasan sheekh maxamuud xaaladda jubbaland ka taagan waad og tahay ismariwaaga waalan oo innaba aan waan waan lahayn iyo wax ku dhex jira een, hay-adihii adduunka ama waxa loo yaqaan beesha caalamka oo ka caamustay isqabadkaas ballaaran een, dowladdii federaalka ahayd oo la rabay inay xuquuqda dadka ba- maaragtay soomaalida dhowdo oo cunaqabatayn kusoo ragaysa qayb ka mida dalkii soomaaliya ma aha dowlad kale oo ajnabi ah dalkii soomaalida qayb ka mida cunaqabatayn lagu soo ragay oo eh, dhan walba ah ama xagga badda ha ahaato ama arrinta ugu daran oo ahaato isu socodkii xagga gaadiidka diyaaradaha oo magaalada kismaayo iyo muqdisho diyaaradihii oo lagu hasbay inay eh, intaysan kismaayo aadin eh, xamar yimaadaan oo markaa ciddii la raba lagala dego ciddii rabana loo diido inay diyaaradda kismaayo u raacaan iyo tii ugu dambeysay oo go-doon ba la geliyey eh, oo eh, asbuuc dhan go-doon la geliyey dhibaatada halkaa ka taagan waa garta marka xaaladda dowladdii dhexe iyo dowlad goboleedyadu waa gartay marka khilaafyadaas u dhexeeya maamul goboleedyada iyo ma waxaad leedahay dowladda federaalka ka mas-uula dabcan dowladda federaalka waa dowladdii dalka oo dhan xukuntay Eh, haddaad tusaale usoo qaadatay matalan khilaafkan jubbaland oo kale eh, waxaa la dhihi karaa jubbaland madaxweynaheedaaba bilaabayba inuu isagu xayiraad kusoo rogo magaalada marka miyaan eedaha maamul goboleedyada qaarkood ama ama ga- maamul goboleed mise qayb ka lahayn Eh, su-aal fiican weeye horta dowladda dhexe waa dowlad la rabo dalkao dhan inay masisho dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe isku xil ma saara dowladda dhexe ama dowladda federaalka soomaaliya waxaa la rabay inay gudo heshiisiin horseedo inay dadka isu keento iyadu inay eh, waxa la yidhaha destabilization ama khalkhalgelin dowlad goboleedyadii in ay eh, dastuurkii ku tumato dowladda adiga federaalka ah oo la sheegayo soomaaliya miyaad aragtay iyadoo daafacaysa dastuurka dalka dastuurka dalka oo iyagu lagu soo doortay oo federaalismka ku salaysan baarlamaankii soomaaliya meeyey soo ma noqon rubber stamp waxa la yidhaha ama waxaan jirin marka xaaladda saasa ayaa ka mas-uula lama oran karo axmed madoobe axmed jubbaland aa ka mas-uula waxaa ka mas-uula dowladda dhexe oo ku tubanaysa shuruucdii dalka iyadu xukunkii maroogsatay doonaysa inay soomaaliya ku celiso waagii caasimada soomaaliyeed ay dowladda ahayd ee layska iloobi jiray goboladii kaleoo dalka arrinta noocaasa layskuma ogeyn laguma soo dooran looma siin awood inay sameeyaan waxay ahayd in laysla tashado xukun baahijka kan waxa weeye waxaa laga cararayey spiritkiisu ama niyadiisu waxay ahayd waxaa laga cararayey kaligi talisnimo tii ayaa dowladda federaalku ku khasbaysaa dadkii
kulanka hadda aad ka qayb gashay oo garowa lagu qabtay waxaa kaloo laysla soo qaaday confederation waxaa la yidhahda marka bal dadka haddaad u sharaxda waxay ku kala duwan yihiin confederation iyo federal systemka hadda soomaaliya qaadatay
horta federaalinku ama federaalku waxa weeye hanaanka dowlad goboleedyada macnaha waxa weeye awooddii dowladda dhexe oo in badan loo wakiishay dowlad goboleedyada hanaanka confederationka ama xukun bahiska ballaaran waxa weeye in dastuurka lagu qoro marka horeba ama upfront waxa la yidhaahdo awoodda dowladu dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe kale leeyihiin si ama laysuguma qarsanba awoodda yaale ma dowlad goboleedkaale mise dowladda federaalkaale waxaad og tahay nidaamka hadda jira ee federaalka ah ama nidaamka hadda dagaalka uu ku hayo farmaajoyo rigiisu waxay ahayd inay gartaan arrimaha gudaha ama arrimaha localka local issues ama adeegyada bulshada waxaa iskale dowlad goboleed masala ka soo qaad wasiir xamar joogo oo goodax la yidhahda wuxuu yidhi dilaa kuurayahay shahaadada federaalka waa inay reer puntland qaato ha qaateen waa inay xamar usoo aadaan annagaana imtixaanka dejinayn isagoo og inaan manhaj midaysan jirin isagoo og puntland inay ka horeysay nidaamka intixaamada guud ee dalku galo annagay ahayd inaanu puntland inay siiso khibrad dowladda dhexe si ay u qabato intixaamadii guud marka nidaamka noocaasa ama wasaaradda waxbarashada wasaaradda wasaaradda waxbarashada iyo tacliintuba waxay hoos yimaadaan dowlad goboleedyada maba ahaba inay soo fargeliyaan waxyaalaha nooca ayaa keenay arrimahan khallafsan ee qarbajeex ah ee dowladda federaalku curyaaminayso dowlad goboleedyadii ee shaqooyinkii loo idmaday oo dastuurka federaalka ku salaysa waa gartay hadalkaaga hore marka waxaa ku jirtay ismaaciilow in soomaaliya ay ka guurtay in central laga xukumo oo dowladda dhexe ay amar walba fuliso laakiin markaad hadda confederation aadna ka sheekaysid laftigiin laftigiinu miidna sii fogeynayn oo meel dhexa miyaan loo baahnayn in laysugu yimaado halka centraalka aad ka cararays aad ka cararaysid laakiin confederationku waa wax federaalkiibaba soomaalidu weli xamili la-dahay oo ka qaylinaysaa confederationkuna waaba kasii shisheeyaaba miyaan la dhihi karin laftigiinu bahash waa sii fogeynaysaan adeer lama dhihi karo sababta waxa weeye horta federaalka wax ka shaqeynaya male dowladdii dhexe oo dastuurkeeda federaalka ahaa ayaaban ka shaqeynayn federaalkii confederationkuna wax kale maahane waa federalism ballaaran oo lasii fidiyo awooddii lakala keensao si fiican loo keexay marka run ahaantii markaanu leenahay confederation ama confederal waxaanu ka hadlaynaa federalismkii laftigiisii laakiin awooddii la la baahiyey weliba confederationku wuxuu ku salaysan yahay nidaamka ama ama caadooyinka dadka soomaalida dadka soomaalidu waa confederal qabailku waa confederal dhaqankooda iyo siday isu caawiyaan waa confederaal guurka qabaa'ilka kale fog ay guursanayaan waxa weye waa heshiis confederaala nidaamka soomaalida wuxuu ku salaysan yahay run ahaantii confederalism kumaba salaysnaba federalism mid kale aan kuu sheegaya anigu shirkii waa joogay indagaaa iyo ceel dooreed puntland waxay ahayd waay waxay raadinaysay ama ku gorgortamaysa waxa la yidhahda confederalism qolyihii kalena waxay ku gorgortamayeen in nidaamkii ama dastuurkii lixdankii lagu celiyo oo xamar ay noqoto dowlad dalkoo dhan xukunta oo markaana waxaa ka dhashay dictatorship marka ujeedada horta federaalka loo keenay muxuu ahay ujeedadu waxa weeye ka carab keligii talisnimo hal magaalo ah spirit ilaan dastuurku spirit iyo letter buu leeyahay xarf xaraf xarfaha iyo ujeedada ama niyadda niyadda waxay ahayd in laga cararo waxa la yidhaahdo keligii talisnimo federaalku wuxuu ku yimi tanaasul meeshii anagu aan confederationka joognay qoladaasuna ay joogeen city state ama hal magaalo dawlad laga xukumo oo dibudhac keenay gobolada ayaa waxaa la isugu yimi federaal wax la yidhaahdo federaalkii la isugu yimi ayaa la diidan yahay in la fuliyo oo weliba waxaa falaa dowlad goboleedyadu ku dhismay in la burburiyo dowladda dhexa waa khaldan tahay marka waa garta ismaaciilo marka dadka qaba ka waran iyagu ama federaal ha noqoto ama konfederaalka ha noqoto waxaa loogu talagalay ummad kala diin duwan oo kala dhaqan duwan oo wax walba isugu imaan waaye soomaaliyase dagaalkii sokeeye marka laga reebo waa dad isku midahoo isku diinoo isku shacabahoo magaaladii maanta qofka uu tago aan dadkiisa kale laga garanayn marka waa dhibaato uun dadka lagu sii kala qaybinaya dadka qaba nidaamkan federaalka ama confederalismka ka war walaalow taasna waxba waxaan ka odhanaya waa khaldan yihiin dadkaasu horta bal marka ugu horeysa waxaa la yidhaahda federaalismka soomaaliya ka dhacay ma dejuriba ma wax sharci ku yimiba mise waa defacto mise waa iska dhacay dagaalkii sokeeye ka dhacay markii dagaalkii sokeeye dhacay oo qoxu dhacay dal carabay magaalada muqdisho iyo meelo kaleba dadkii waxay ku laabtay nin walba meesha asalkiisu aabihii awowgii ka yimi waxaa abuurmay waxa la yidhaha defacto federalism dadkaas abuur u qaxay caraday ka yimaadeen oo weliba hawlgeliyey oo dib u dhacii dawladdii dictatorshipka ahayd ilaa iyo lixdankii laga soo bilaabo oo ahayd city state waxay bilaabeen inay noloshoodii lasoo laabtaan lowan orderki soo celiyaan sida puntland oo kale dabadeedna ay ku tillaabsadaan in horumar now waxaad waxaad ii sheegaysaa oo aan dadka weydiinayaa federalismkan ay ka hadlayaan ama xukun faahishka ama xanaanka dowlad goboleedyadu ma wax waxa weeye korka laga keenay oo dadka dul saarayba mise waa wax dhacay oo dagaalkii sokeeye keenay haddii dagaalkii sokeeye saa keenay oo decentralizationka ama federaalka uu dagaalkii sokeeye keenay oo dadkii kala qaxeen dadkii see la isugu keenaya nidaamkii federaalka ah oo abuurmay isaga iskiisa u abuurmay yaa la sharciyeeyey oo dastuurka lagu qoray maaha wax la indoosgareeyo korka laga keenay dadku waa inay saa u gartaa inta la isu tegey oo la riyooday waxaa looga soo saaray waa dadkii waa kala qaxaye see la isugu keena habka keliya la isugu keenayo waxay noqotay tanaasubkii la isugu yimi federalismku noqday tii baa la sharciyeeyey oo dastuurka la geliyey dowladdii farmaajo iyo kuwii ka horeeyey oo xasan sheekh ka mid ah oo sheekh shariif ka mid ah run ahaantii waxay kulli muujiyeen cadaadis ama resistance in nidaamkaasi saxan u qaataan waxa ka sii daran midda hadda joogta oo iyadu rabta inay burburisaba nidaamkaas marka haddaba waxaad leedahay kulankaas dabcan waa la isla soo qaaday nidaamka confederalismka laakiin isla soo qaadkaas ka sokowma waxaad leedahay garowaad ku sugantaha hadda ma waxaa jira dareen ah in xataa federaalka hal tallaabo kor looga sii qaado oo confederation loo gudbaa garowe ka jirtaad leedahay garowe waa ka jidhaa iyo kama jida ku odhan maayo laakiin dad badan oo reer puntland ayaa qaba in lagu laabto nidaamkii hore oo aanu kasoo tanaasulnay oo ahayd confederationka in lagu laabto si loo kala qeexo awoodaha dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada
waa garta ugu dambeynta kulankii qaramada midoobey madaxweynuhu ka qudbeeyey khilaafka kenya iyo soomaaliya halkaas labada madaxweyne ay uga hadleen guud ahaan see u aragtaa qudbooyinkii madaxweynaha haddaad daawatay iyo arrimaha ku aadan badda kenya iyo soomaaliya isku haysto madaxweynuhu waa ku saxsan yahay inuu u jawaabo uhuru kenyaata uhuru kenyaata laf cad mitoobin ku hayaa dal soomaaliyeed iyo dhul soomaaliyeed iyo haddii ku yahay bad soomaaliyeed ayay ku dacwonayaan arrintuna waxay hadda maraysaa arrin maxkamad tagtay diri jurisdiction baa laga hadlay yaale horta ownership baa laga hadlay yaale horta biyahaas ugu murmay ma soomaaliya ale mise kenya arrintaas markii laisku mari waayo maxkamad baa lasii aaday maxkamadda waa in laga warsaya wax kaloo dhici kara male haddii uu imaanayo wada shaqayn iyo tanaasul iyo magaciisii dabadeed kenya iyo soomaaliya waa inay ka hadlaameen ka bacdi maxkamadda natiijadeeda marka wax la yeeli kara maaha madaxweynaha maxamed cabdullaahi farmaajon ayaa ku saxsanaya arrintaas
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.